barnaamijka dhallinyarada maanta
wacna wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a idinka oo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur axad ah bisha maarjna waa toddobiyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda yada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cudyaan oo ah ismaaciil xuseen farja
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid a silsiladii gobaad oo haatan maraysa meel xiise leh laki aadan yuusuf waxa ay leedahay gobaade yaxye wuxuu horay uga xanaaqay odayaasha lacagta haysta ee arrintiisa hoos u eg gaban gudaha joogo kalgacaylku gaadho odayada gishtamaya ragga jeebka ganaya gabdhihii dhameeye goobaha qurbaha iyo griig iyo galbeed yurubka calay ka yimi wuu hore uga gujoogo gubayuu tirsanayo gujaduu ka baqayaa goor dhexe sidiyo inuu gacanta saydhiyo inuu galowsidiisii hadba gaa fadhiistaa horta waa gartiisa yaxyayaan la gaasirin waan gartay talow yaxye muxuu kaga jawaabay yaxye laftigiisa waayadanba codkiisa ayaa la raadinayay haddaba farriimaha ayuu ka soo jawaabay wuxuuna leeyahay gartaba bal aan soo xidho
gunta iyo bal sheekada maran soo gunaanadu war gabaabsi joogiyo garta aan ma soo xidho hadday dhooftay gabadhaan guuleedu jeclaan jiray ninna uu la aqalgalay gayaankani hargaysiya ii jooga gayigaan mid kaloo gaddeeda ah ka dhex goobi maanta ee iga daaya gocashada waaw waxbaa ka dhacay dhinaca heesahana waxaan barnaamijka maanta dhegaystayaal idinku haynaa
indhama soo jeedaan hee caashay qalbikaa janjeera waan garta waxaad moodaa labada sheeko inay xidhiidhsan yihiin sheekooyinkaas iyo qodobo kale waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
mudanaha laga soo doorto gobolka vermont ee dalkan maraykanka berni sanders ayaa si weyn ugu guulaystay doorashada isreebreebka ee xisbiga dimuqraadiga ee gobolada ku yaala galbeedka dalkan maraykanka ee washington alaska iyo hawaii isaga oo kusoo dhowaanaya hillary clinton oo hogaanka u haysa tartanka xisbiga dimuqraadiga si uu u noqdo madaxweynaha soo socda senders ayaa ku guulaystay laba iyo siddeetan boqolkiiba codadka gobolka alaska isagoo in ka badan boqolkiiba toddobaatanna ka helay gobolada washington iyo hawaii kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka reer siiriya iyo warbaahinta dalkaas ayaa sheegay in ciidamada taageera xukuumadda siiriya in ay dib u qabsadeen magaalada balarma toban bilood kadib markii ay kooxda isis ay la wareegtay gacankuhaynta magaaladaas taariikhiga islamarkaana ay burburisay raadad fac weyn oo goobtan ku yaalay oo qaarkood ay jireen ilaa laba kun oo sannadood ururka xuquuqda aadanaha ee dusha kala socda xasaradaha dalka siiriya ayaa sheegay in hadhaagii kooxda isis in ay u jihaysteen dhinaca bari gaar ahaan deegaanka deyr izor
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal meel kastooad naga maqlaysaan waa toddoba iyo labaatanka bisha maaj sanadka laba kun lix iyo tobanka ismaaciilow barnaamijka hibadii hal abuurka ayaan goordhow dhegeystayaasha u saari doonaa hase ahaatee qayb ka mid ah waa silsilada gobaad marka marka yaxye yabaash wuu qustay miya sida aan hadda hadalka u gartay
waxaa jiro waxaa la yidhaahdo afka ingiriis lagu exit balan hay marka wuxuu yidhi haddii inantiaan iga tagtay ha waa in qorshe kale meel oo yaala qurbii tagtay hay anu dalkan joogaa buu yidhi hay gayaankayguna hareerahaygu ka buuxa waa gartay marka isagu wuxuu yidhi gayaankii halkaas isagoo kaga baxay haye ma loo qaadan karaa mahmaadii reer koonfureedka tukulush hadduu timirta gaari waayo wuxuu yidhahda ayadaaba qaraari maxaan ku falayaa maxaa tiri fasir bal
tukulushka mataqaanaa bahalka la yidhahdo may
ta waxaa kaloon ku fasir maaqaan kelmad tukulush waa madabagaalan talow la yidhahdaa Ma- Haye.
ma huba laakiin markuu timirta gaari waayo geedka timirtu mar walba wuu laacaa wuu laacaa wuu laacaa markuu gaari waayo haye ilan talo kale ma haya ma ogtaa haye xule maxaaba ugu daalaya ayadaaba qaraari maan iska dhaafo
waa halkan ka dhinaano dawacadii intay hilib meel saaran aragtay Ah.
way tiri dhowr jeer raadso ay way laacday haye markii dhowr jeer laacday oo ay gaari weyday bay tidhi awalba sidan uu ahaayo maxaan ku falayaa bay tidhi waa garta marka yaxya wuxuu leeyahay haddii gobaad la gaari waayo yurub ay joogto isagu si kaloo dhigoo wuxuu yidhi ha inantu haddii ay dal doorsatay ah oo ay deegaan shishe aaday hmm, oo meel kale looga yeedhay waa garta dee haddii meel kale aaday anna waan tashanayaa buu yidhi marka waa sida waa Ne- waa qorshe kaloo meel u yaalla qorshe markii kale hore hablihiina waxay leeyihiin inantan laki oo kale oo iyana en, suugaanta soo tirisay ha iyana waxay tidhi bal wiilkan wuxuu ka xanaaqay odayaasha gobaad soo agmaray laakiin ismaaciil mid laakiin waxaa kasii xiiso badan caashay ha haddana oday kalaa soo baxay haddaynu fiinland beridhood in looga yeedhay aan ogeen oo leh wuxuu leeyahay horta da-deedu waa lixdan jir haye
Een, xogaaga bidaartana ma garanaysaa haddaad bidaar igu aragtidna waxbaan saaraya meelaha la gegeen doonaa timaa laga soo saaraya meesha.
cirana haddaad igu aragtid buu yidhi waan madoobeyn doonaa waa garta jiimkana waan tegi doonaa waan isdhisi doonaa marka six backs wixii la dhihi jiray calooshii burqo Six yeelaya pack waan isu yeeli doonaa buu Hay.
yidhi. weliba li- lixdan keliyaan ahay buu yidhi, dhallinyaraan ahay lixdan jir keliya lixdan jir keliya ismaaciilo laakiin midagow aniga hadda yaxya waan u baqa Haye.
yaxya waxaa loo qaatay inuu gobaad iska daba taagnaado uu iska sasabto sababta ma taqaanaa Haye.
mar haddii uu yidhi haddaad dal doorsata anigana gayaankaygan meelaha ka fiirfiiranaya dumarku waxay leeyihin mataqaana Eh, markiiba waa hore meel ugu diyaarsaneed wuxuu ii sheegaya markii hore waxay iska hayd afgobaadsi toddobaadka soo socdaynu gobaad laftigeeda eegi doonaa waa tahay kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ismaaciil xuseen farjar oo istuudiya la fadhiyana waa kan
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waa qaybtii lix iyo tobnaad toddobaadkanna waxaan idiin hayaa maansooyin kala duwan oo meelo kala duwan laga soo diray welibana waxay ka hadlayaan mawduucyo aad u kala duwan toddobaadyadan u dambeeyey waxaa jiray difaac adag oo ay hablihii xidheen oo ka dhan ah odayaasha sidoo kalena waxaa jiray odayaal kala duwan oo inta ay maal adduunyo ku faaneen leh hablaha da'da yar lacagtayada ayaa noo goysa tolow doodaas habluhu maxay kaga jawaabayaan marar kala duwan ayay fariimahooda iyo aragtidooda ay ka dhiibteen habluhu haddaba zakariye warsame oo guriceel jooga ayaa odayaasha dardaaran u jeedinaya inantaan gobaad ee loo wada gurguurtee anaa guursanaayo gani lacaga haystiyo anaa gogol u dhigayo caashaqa gudaaya hadday maanta gaarto xuman loo garwaaqsaday dhaqan waa la gooyey sheekadiina gaarkaa inaad golaha keentaan marna lama gudboona ruuxii garaadle nafsigaad gelaysaan iyo gaf aan ba'aynin taladiina guraacantee gabal miyaad ilowdeen godka aad qodaysaan cidna gaari maysee gorgortanku waa maxay yurub gaararkeedii iyo bartamaha giriiga bakistaan gudaheeda ragga soo gabyayow godaad ma isla kulanteen caashaq ma isla garateen oobaan ma gurataan geed caloon la hoostii daawaha ma dhigataan mise goob cidlaabaad maansada la goosaan waxaan uga gol leeyahay yaxya caashaqaan gubay dadka kale dhex galayee gantaalaha ka taagee goor aan dagaal jirin gabaayada ka toosee geerarada ka tiriyey angaarsiiya hadalkee yaad garab ka siisan utuntaan gurbaanka yaa gacan sarreeyo bila sharaf guddoonsaday hadalkiisa gaarka garta loogu talagalay ninka talada gooyow haddaad geel irmaaniyo gasiin aad ku faantood gani laxa ka hayso gobaad iibsan maydide gadaal baad u noqotay iyo dhaqan gaboobee gabdhahan dambeetana lama gala guntoodo jacayl bay gartaano ee guri nagaadee ubax wada guduud oo loo saara gacantee ma aad garan ujeedada caashaq daadma weeye bal garoo u fiirso ila gara ujeedada gardarrada ka dheeraw ka gaashaamo xumaho garaadlii ha noqon ha guddoonsan taladaad xilkeeda garanayn haween gaari dumariyo waa mid gaas wareegtee gaf wixii ku soo maray cil kama goyse danahaaga guudna mid gaara looma daaye goobta kale aan eegee ninka gu-a sheegtow ma hadalgaasi diidaa waxaa alle kuu sheeg ma goof cilaabaad geeraarada ka tirisaa ma roob aan gob aygaad geediga u rarataa maxil aad gabtaa guudkaaga saaran aan soo gabagabeeye gubaabada dareenkiyo gocashada xanuun kale gobaad loogu baaqay gu'yaal kama maqnayne miyay gaabsan doontaa waan gartay aad buu mahadsan yahay zakariye warsame oo guriceel jooga toddobaadyadan waxaa maansooyin badani ku socdeen yaxye yeebaash lagu halqabsay talooyin la sii ama qaarkood canaan u soo jeediyey qaar ka mid ah hal abuurrada ka qaybgelayay silsiladan gobaad haatan yaxye laftiisa ayaa soo hadlay talow muxuu yidhi wuxuu maansadan kaga hadlayaa arrimaha lagu dhaliilay iyo weliba go'aankiisu halka uu yaallo maansadu gasiin iyo gumuc iyo rasaas iyo ninba waa gadii iyo tabta uu u galo oo anse way gubtahanyada marka aan galiiliyada la gamaaro ciilkee tabashadu igoysaan ku ganaa fallaadhaha gabayadu rideeyaan shalay baan gallaydhow gobaadaan jeclaa iyo gaari dumar u heesoo markii aan hangaaxdiyo dibna goohay weedhuhu gilgileen dareenkan anna guuxay baaqee gebi iyo sidii aan cidla jiifo geliyaad sawdaad isoo galay ima qaadin gebigay geestaan ka awd iyo ka gufee yidhaahdaba sow duulgu tiriyo geeraarka mariya hadba gacan ma jebiyaan markaan guura guuraha hadba meel ka guureen goob kale u sahan tago yay dib u galgaashaan gurigaan xamaantiyo gogoshii kasoo furay heedhaha gobaadani sow maaha gabadhii anigoo galbuuxiyo guryasama u dadab dhigay axdigaan la galay iyo ballantii margoysee iga raacday gini iyo baasaboor galbeed iyo nin gariiga weheshada mise waa gobaad kale tanaad goobta keenteen heedhaha gobaadani anoo yaaban garashada warwar diiday gama oo gelin dhuunta oon iyo wax kasiina maalmaba sow maaha gabadhaad warka iigu geliseen inay dhaaftay geyigoo saxaraha guntiisiyo meel baas go'doon iyo geesaas ku joogto marna aad u garateen inay gaadhay yurub iyo jarmal iyo galbeedkaas mise waa gobaad kale tanaad goobta keenteen gunta iyo balsheekada maran soo gunaanadu war gabaabsi joogiyo garta aan ma soo xidho hadday dhooftay gabadhaan guuleedow jeclaan jiray ninna uu la aqalgalay gayaankani hargeysiya ii jooga geyigaan mid kaloo gadeeda ah ka dhex goobi maanta ee iga daaya gocashada hadalka yaxye yeebaash wuu cad yahay waan gartay gobaad waxaa jira in dhinacyo kala duwani ay u hanqaltaageen guurkeeda haatan warkii ugu dambeeyey wuxuu sheegayay inay ku sugnayd dalka britain gaar ahaan london haddaba gobaad waxaa casuumada looga soo diray meelo kala duwan haatanna dhinacaas iyo waddamada carabta ayaa waxaa fariin ka soo diray cabdisalaan siciid xaaji oo ku sugan qatar wuxuuna leeyahay bal taladayda intaad dhegaysato gobaadey waddamada galbeedka iskaga soo guur oo gacanka carabta kaalay oo weliba xaramka ayaan habeen iyo maalinba ku geyn doonaa ee dhinacayga soo mar waa casuumad qaali ah silsiladii gobaad oo lix iyo tobanka goorood idaacadda la geliyo goonyaha adduunyada geesba geesba gaadhay anna galabta ii timid anoo jooga gurigoo shaqo gaar isleeyahay nadka waanigii galay mareegaha gigiman oo midba gooni loo qoray waanigii gol xulayoo v o a godkeedii sow gacantumay helin farta sawgi kuma siin halka gabaygu yaalliyo hal abuurka guunka maansada gunteedii sow hoos umaan gelin sow qaninka maanguran oo gadalka madaxdiiyo gabay ii qarsoonaa goobtii kumaan curin sow gabadha muuqiyo gurigay u hoyatiyo gadda ay u nooshiya waxay gaar isleedahay cidi aynan garanayn anna goob ismaan odhan sow gabayadii hore oo raggu soo gudbinayeen goonigooni uma maqal bakistaan gunteediiyo xamar goonyaheediiyo kii bilaabay gabaygiyo wiilka jooga gurceel gardarraday u heeseen soo geli lamaa bukin maxaa gabadha ugu boogeedkii ay ku dhalatayo geyigay ku nooleed colaaduhu gubayaan lagu diiday geediga dalka garabka waayo gumaystuhu qoqobay oo gobol gobolka loo jaray oogelinba reeruhu geesba gees isdilayaan oogeesh muwaadin iyo gabannadii haldoorkiyo hablo geesiyaaloo gardarrada ka dhiidhayaa go'e maanta ay jirin maxaa gabadha curaddaa gadaal loogu celinoo godka loogu ridayaa maxaa caashaq dhawangala goortay dhaqaaqday guradda lagu surayaa haddana gaabiskiinnaas haddaad guur ku baaqdeen adinkoo dhul gaaliyo meelaan geniibo oolin gunno cayr ku qaatoo qaarkiin gu weyn yahay gardarray ka nooc tahay gedda kalese inantaan gobaad loogu magac daray ninka geeya waa ani hadalkuna garweeyo waxaan ahay nin geesiyo hurdo gama aad diido guurkaba ka haajiray jeeru guusha helo oo gobollada dalkaygii gardarrada shisheeyiyo gumaystaha damcaayiyo halaqyada gunta u galay midba gooni uga xidho waxaan ahay nin geesiyo isagoo gu'weynayn garashada ka guunoo guryahii ambiyada iyo halkuu nebigu geli jiray sala allahu caleyh wasalam gacankii carbeed iyo meeshii gaasku biixiyo golofkaas ku noolo gocashaduna daynayn anoo joogin geyigii guud ahaan dhulkaygii gobta ay ku noolayd adiguna gobaadey galbeedkaad u carartiyoo dhulka wadagiriinkaa gaaladii ku noolayd waa iyagii ka guuro gurbeed waxay dhaleen iyo waxay gabanna haysteen geenyadiiyo faraskiyo gabdhahay qabeen iyo waxay geni lahaayeen gacankan carbeed iyo halkii gaas ku yiiliyo gadar waayagii yimid guud ahaan adduunyadu geyigan barwaaqada guulahay ku caagimay gaal iyo islaamba gadar waayagii yimid adiguna gobaadey gacan haatiskaygiyo suuldhabaalka gara oo soo gaadh agtaydaoo ka soo guudh cadaawaha aan galab iyo subaxba xaramkaa ku geeyo ma ka gaafureegtida aangeesiyaashii goobihii asxaabadu guulaha ku gaareen beder aan ku geeye dabadeed aan guurno gaddii sayidku yeeliyo aan tallowno gacankoo saylac aan ka gudubno gurigaad ku dhalatiyo aan hargeysa gaadhno aan gorfayno xaajada gacalkaad ka dhalatiyo gacanqaadna reeraha geed fariisi dabadeed riyaalkii gaduudnaa aan xarrago geeyo qalmo geela bixiye gobaaday i gara oo gacantaada ii dhiib anna guurka dabadii gaddaad igu ogeyd baan gobaaday u kicino geyigaan midaynoo guushiina seegtaan galab qura hadda waa galab qura ku ge- ku keena aad buu u mahadsan yahay cabdisalaan saacid xaaji oo ku sugan qatar sidoo kalena dalkan maraykanka waxaa fariin ka soo diray faarax maxamuud axmed oo ku magac dheer seeflabood wuxuu mar kale gogol u fidinayaa gobaad oo uu leeyahay dalkan maraykanka kaalay sidoo kale wuxuu leeyahy waxaan ahay nin ladan oo lixdan jira oo welibana dhallinyaro ah oo welibana intuu jiim tegay feedhaha dhistay waaw oo weliba buu leeyahay gobaada inta aad washington iyo new york ka soo degtid ayaan guri qaaliya iyo gaadhi qaaliya isugu kaa darayaaye geel muxuu yahay bal jawaabta toddobaadyada soo socda ayaynu dhowri doonaaye fariinta faarax maxamuud axmed aynu dhegaysanno maanta gabayaysiye gabdhaheenna sharafta leh guddoonshow ismaaciil gedigiin abwaanow salaan iga guddoonsada geli maayo harar dheer weligay ma goodiyin goolaaftan ma aqaan runta geesna kama maro gulucdaan u jeediyo gunka aan u daadego gabdhayow dhammaantiin gubaabadii iyo helay gabayadiinii warkiina i soo gaar ismaaciil golaha keen v o eda soo geli aniguna guddoonsaday gartay faalladiinii halkaad garabka saadheen guushiina ruux jecel waxaan ahay ninka cale tala iga guddoonsada gabdhayow war ma haysaan giraanta wareegto waqtigu waa isgurayaa kooga eeda lacagtiiyo ninkii gini haystaa talin xilligii gamaan iyo ninkii geenya haystiya lagu faani jiray geel laga gudubiyey waa hore maraakiibta gooshtaiyo gawaaraan ku soconnaa waxaan gaaray meel sare gadaal aan u noqoniyo goolaaftankan iyo hablow guuxa joojiya ragga gudaha joogiyo yurub garab hasiinina gabadhaan jeclayn iyo gabaad baa ku xiranto u gargaari waaye ragga giniga haysto anigiyo gadaydaa ganacsade maraykan ah washington ka guursada nimay gacanta buuxda ee gaajo kaa difaacay anigana gayaankay afar gogosha ii dhiga gabdhow ii diyaariya gugayguna ma weyne qurbaha ay gaasiray da-dii aan kusoo galay hee lixdankii baan gaw iri weli gaban yar baan hay haddaan guur usoo kacay guudkan ciroobiya garka waan madoobeyn bidaartan gafsaysana gabal koofiyaan xiran dhabarkan garoolmiya xubnahan isgurayana waxaan geynayaa jim gaashaan la sare iyo waxaan hay nin gaamuray googa eeda lacagtiyo gini waa iska haystaa habda gobolkaa doontaan guri kaaga dhigaya gawaarida u dambaysiiyo gaadiid casriyahan guudka kaaga xiraya gaaf baa laguu tumi wiilgeel la joogiya gaban ali la raacshiya maxaa gaajo kuu diray gaalkacyo garoowiya boosaasiya gunkeedaas gabilay iyo hawd iyo gosha reer kismaaniya gede iyo afmadow iyo galinsoor hobiyo golol guriceel maxaa yaal taladaa guracan iyo go-aankii ka laabto ragga giniga haysto qurbaha ku gaamira gaarsiiya fariimaha gabalku yuusan kaa dhicin haddaad gaari weydaan amaad galabta diidaan gabdho siiriyaan iyo hinday guursan doonaan gooraana talahayn miyaankiina kaa tegay gabaahiir adoo yaal hadhow gacalle hay oran waan gartay odayaashaas fariintoodu way caddahay haatanse laki aadan yuusuf oo ku sugan magaalada hargeysa waxay leedahay odayaasha hayla soo agmarina aniga oo helaya wiil yar oo facayga ah oo dalka ku sugan talo maxay ku diiday waxay noo taxaysaa talooyin ay hablaha u dirayso abwaanada gurdamaya jiiftada gingimaya imba joog imba gooni joogtiyo wariyaha u giije u gilgilay durbaanka iyo gacalka isalaangood aangala ujeedkoo godla weedhahaygoo mar labaad u gibishay haddahay giriisina gabadha gobaad qurux waa gaari dumar oo garaad way u dhalatoo karti bay u gaar tahay abwaanada gurdamaya jiiftada gingimaya imba joog imba gooni joogtiyo wariyaha u giije u gilgilay durbaanka iyo gacalka isalaangood aangala ujeedkoo godla weedhahaygoo mar labaad u gibishay haddahay giriisina gabadha gobaad qurux waa gaari dumar oo garaad way u dhalatoo karti bay u gaar tahay ha yeeshee gaf baa dhacay gaban gudaha joogoo kalgacaylku gaadho odayada gishtamaya ragga jeebka ganaya gabdhihii dhameeye goobaha qurbaha iyo greeg iyo galbeed yurubka calay ka yimi buu hore uga gujoogo gubayuu tirsanayo gujaduu ka baqayaa goor dhexe u timiyo inuu gacanta saydhiyo inuu galow sidiisii hadba gaa fadhiistaa horta waa gartiisa yaxyayaan lagaa jirin ragga gudaha joogee garaad iyo suldaanle sheikh iyo gob buuxana gedigood ha ku cundhay adna gaari dumaray gobaad qaalidayday guulaan ka tuugaa inaad guri barwaaqiyo goob reys isgooliya samamaro ku guratee ragga golaha yimi iyo dar kaloo gurdamayay oo gaban guriga joogay iyo oday gooshcadaa iyo kuwa gacan ku saydhee dalka gudaha yaalaba ayagoon gobaaday guddigooda ogsoonayn halkuu guula kuu qoray iyo kaad gobaaday guri aada tegaysa gubaradaada loo qoray inay kugu dul goohaan adna aad gar adag iyo godob aad u haysaa garaadkayga waa gede geda kale waxay tahay ninka ganay gabdhaha ayaa godob hore u sheegtee ee duulgas badan iyo wax magarato baas iyo gowrgowr ku sheegow adigoo garaadiyo caqligaagu uu gurin gadaal hooy u soo noqo ganafkaadna saartiyo magaynay hanagu darin dandaloolo aan harin aan soo gunaanado golahana baneeye waxaan gaaf markaygiyo hadalka u ku dhahayaa ragga gudaha joogaa isku garasho maaho qaar baa gog iyo dhalanka caloy uqa- u gaaro garanayo xeerkii xuquuqdayda gaarkaa ninka giniga haystee geygi kale ka yimi iyo oday gursanaya geesigan gobaaday kalayaa guyaalaan haddaan geerin ii iman boqor geel horweynliyo ari gaabanaa iyo faras gaardiya iyo gurye sama ku nool baan garabkiisa joogiyo gungumiya abees iyo halaq kawsaweyn iyo aar soo gurxamayay rag wada gud maahe gobaaday hagaasiri aniguna go-aankay kama guuri doono mudho gacanta ii yaal kuwa saaran geedi dheer kuma soo gediyayo ragal gudaha joogaan geesi wiil ka baadhane haygeyn dhul dheer iyo meel aanan garanayn ka u guuray iga daah walagooyo saahan aad bay u mahadsan tahay laki aadan yuusuf oo hargeysa ku sugan toddobaadkan fariimaha iyo maansooyinku aad bay u badan yihiin meelo kala duwan oo caalamka ah ayaa laga soo kala diray siciid jaamac maxamuud oo norway jooga ayaa isagu leh gabayga horta ha la soo dejiyo oo loolanka odayaasha iyo hablaha laga saaro guurkana calaf ha loo daayo oo ninkii eebba u qoray ayaa gobaad calfan doona adduunyadaba gebigeed maansadan ka gudubto london goonyaheed iyo washington ka guuxdo gobaal loogu magac daray ragga wada gardaadshow ma lasoo ardaagalay nin weliba garaadkii goobtan ka soo sheeg gabayguna sidiisaba guulaha iftiinsho hiro gaara weeye eex yaan la kala gelin odayada gaboobiya guurka yaan la kala dirin maansadana gebigeed halxiraalo guuniya gees kale ha loo dhigo anaa guunya haystiyo gobaad baan calmaday iyo waa iga guweyn tahay yuu gabaygu naga noqon waanadaa kasii gudub yurub gobi ma joogtay gobaad horey usoo soco ameerika usoo guud cabdiyo gunnimadiiyo gobannimada kala saadh daarihii giriigiyo gotemburg dusheediyo gaariyaal afdheera aweyd hawska guunka new yorkba gebigeed gaalaa ka taliso gobaad way gudboon tahay garmadoobayaashiyo gayaankuna bad weeyaan gobaad waxayba soo tiri sahal guurku kuma dhaco intaan kala go-doonnahay geesaha adduunyada ninba goob ku sugan yahay hankeenuna guracan yahay himiladu go-doon tahay waddankeenna gebigii gobol gobol ka xidhan yahay harar goonyaheed iyo godin laba ilaa ayl garowgii ka bixinoo geeliina ii dhalin gaaf inaan samaystaa anigaa ka go-ayo gaashaanti baan ahay guntigaan adkaysto garayskayga lama furo ninka soo gabyaayow haddaa geesi jiro tahay gudintaada qaadoo daabkiina soo geli hangoolkana ha garab marin oodafo kusoo goo googaada heelada haasaawo gooniyo markaa gabay inoo furan dhanka kalena geediga waxay go-catay baa jira gobol lagama heli karo inay gaagaxdana dhow ninkii doorabaa garan taariikhda guunka ah wuxuu gabay ku xidhan yahay galoof caana laga dayay gujo miyay ku dhiiqdaa adoon dhaxan gariirayn dugsi miyaa u goohdaa ninaan daalla gaba xoran gaadiid ma fuulaa geygiisa kiinaca guri kale ma faanshaa dhegaystayaal intaas waxaa naga eeg barnaamijkii hibada iyo hal abuurka gaar ahaan silsiladii gobaad tan iyo intaynu barnaamijka xiga ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
ismaaciilo maxaa ku hara sheekada waaba la isu dhameeyey haddii la yiri g- gobaad een, xaramkan aa ku geynaya iyo makaad gaaf wareegaysa iyo cusmadaha qaaligaa loo fidiyey iyadii weli ay aamusan tahay maxaa soo socda doodaadina mar haddii ku jirto caashay adiguna saa ka farxsantay waan ku arkaa ilaa adigu odayaashaad la hayso ninkii maraykan baa aad ninkii maraykan baa aad aragtidaada u difaaco Ah, adigu dee waan ku ogahay dhinacaas sida aad ugu hadhow yarjajeda gacan lahay oran buu yiri hablo siiriyaana soo baxay weliin kusoo qaxay
marka xoogaa waxaa laleeyahay naasaha la geliyo oo gabdhaha inta xoogaa laga yara masiiriyo xoogaha soo yara dabcaan aad iyo aad mar horena waxaas hindi baa dumarka dhacay soomaalida ma maraan ismaaciilo
mar hore mar hore hindaa jirta in la isugu faanayay dumarka soomaalida horaa loogu heesa hablaha geeska afrika Haye, waxyaabo fara badan oy u gaar yihiin baa jira laba maagin habley marka marka marka haddii siiriyaan iyo hindi halka haddii laga dhaco Dee wax- waxaasoo dhan naga ma waxaa la jixi yidhi maya, jixina.
haddaa is adkaysaan Ah, hadda guurkuu fara badan yahay waa gartay oo waxaa jira dee meelo badan baa uu ragga u sahan tegaya marka iyagaa laleeyahay haddaa fursadda ha- ha- ha seegi- ha- macnaha idinku isgiijiskiinaas Inta- yaa cidleedan dhigi intaas way ka qabooyeen ismaaciilo dhinaca heesaha haddaan markana jalleecino haddaad jamato geed adag oonad hayn wax kuu jara Haye.
haddaad jamato geed adag oonad hayn codka fanaanka maxamed axmed kuluuc ayaan markana dhegeystayaashu ciyaaranaya heesta waxaad jeceshahay lama helo
ma ogtahay jannadaawdu nima jirriibuu soo marin sahalama dhexdooje ah ma ogtahay jannadaawdu nima jirriibuu soo marin sahalama dhexdooje haddaad jamato geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantuye haddaad jamato geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantuye hakudaalin jeedaala hakudaalin jeedaala hakudaalin jeedaala hakudaalin jeedaala inta sooma jeedaa qalbiga jejera Qalbiga
heestaasi waxaad jeceshahay lama helo iyo codka fanaanka maxamed axmed kuluc ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale hawada ku kulmayno waa anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo ismaaciil xuseen farjar iyo dhinaca farsamadu maxamed cabdisaneer inoo joogo dhammaanteen idinkaga tegayn sidaas iyo nabadgelyo
jabtaay moogtahay way jabtaay moogtahay wabi soo jirfaday badda jawle moogtahay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.